qaadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenaanu caawa idinana kuwooda ugu waaweyn fadhiga labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta warbixin looga dhegaystay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo taliyaha militariga soomaaliya taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo soo saaray awaamiir kalan ah bajaajta ka howlgasha magaalada muqdisho kuluumaysato ajaaniib ah oo maanta mar kale ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir daadadka ku rogmada beledweyne oo noqday tii ugu weyneyd ku dhowaad soddon sanno iyo boqolaal kun oo qoys oo ka barakacay guryahooda soddon degmo oo ka mid ah puntland oo maanta lagaga dareeray doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ah ee qof iyo codka ah iyo deegaano kale oo isku diyaarinaya inay ka qabsoomaan doorashooyinkaasi iyo militariga israa'iil oo xabsiga ku xukumay askar lagu eedeeyey inay xadgudubyo u geysteen nin falastiini ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habee wanaagsan dhegaystayaal caawa jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilaawno ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo bandhigay waxyaabaha qarxa ah iyo weliba shaqsi la sheegay ama ku eedeysan inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ammaanka ayaa howlgallo ay ka fuliyeen degmada hilwaa ee gobolka banaadir waxay kusoo qabteen hub tiro badan iyo nin la sheegay inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan way fuliyeen ciidamada hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisaa ayaa u daatay guri la sheegay inuu ku yaalo degmada hulwadaag ee gobolka banaadir gaar ahaan suuqa bakaaraha ee muqdisho ciidamada ammaanka ayaa gurigaasi waxaa la sheegay inay ku qabteen nin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay sidoo kale ciidamada hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisaa ay gacanta ku dhigeen hub tiro badan oo isugu jira hubka culus iyo kuwa fudud waxaana ka mid ah hubka ay qabteen bambaanooyin iyo hubka kale oo ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen kuwaasi oo ay soo bandhigeen ciidamada hay-adda nabasugidda iyo surdooka qaranka soomaaliyeed ee nisaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka socday howlgallo markaasi guriguri ah islamarkaasina ciidamada ammaanka ay ku baarayaan goobaha qaar ee loo arkaa in ay markaasi ku jiraan waxyaabaha wax u dhimi kara amniga caasimadda waxaana ay tani kusoo aadeysa iyadoo dhowaan ciidamada hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisaa ee dekada muqdisho ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ay ku qabteen hub la sheegay inuu u socday dagaalamayaasha al-shabaab shilka golaha wadatashiga qaran oo ka soconaya magaalada muqdishona maanta waxaa hortegay taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odowaay yuusuf raage iyo weliba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa ka qeybgalayay shirkan golaha wadatashiga qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo weliba madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo weliba galmudugga shirkan ayaana waxaa goobjoog ka ahayn maamul goboleedka puntland hogaankiisa gaar ahaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo dowladda federaalk ee soomaaliya khilaaf siyaasadeed uu kala dhexeeyo waxaana maanta shirka golaha markaasi wadatashiga qaran hortegay sidaan oo dhacaba ku sheegnay taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odowa iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka mid ah markaasi wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya saraakiishan ciidan ayaa waxa ay kulankan ee golaha wadatashiga qaran wejigiisa labaad ama ee kulan fadhigiisa labaadba warbixin ay ka siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo shirka golaha wadatashiga qaran gudoominayay howlgalada ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo shirkan maanta lagaga hadlayay fadhiga maanta oo ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya warbixin ay ka jeediyeen ayaa wax intooda ugu badan diiradda ay ku saareen howlgallada iskudhaafka ah ee ciidamada soomaaliya ee dalalka diriska ah ee ka qeybgalaya howlgalka mideysan ee soomaaliya lagaga sifeynayo waxa ay ugu yeereen argagixisada taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas jenaraal odawaay yuusuf raage ayaa waxa uu soo bandhigay guulaha laga gaaray dagaalada ka dhana al-shabaab iyo weliba caqabadaha jira iyo qorshaha la xiriira kamira dhalinta wejiga labaad ee dhowaan ka bilaaban doono dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa xusay in dalku haatan uu marayo marxalad taariikhi ah loona baahan yahay in shacabka iyo weliba howlgalka ee dalka ka socdo in gacmaha ay isqabsadaan ama shacabkii hogaankuba inay gacmaha isqabsadaan si loo xoojiyo dagaalka ka dhana al-shabaab madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa ku bogaadiyay ciidamada qalabka side ee soomaaliya dadaalada lagu xoojinayo howlgalka ka dhana al-shabaab kalluumeysato markaasi ajaaniba ayaa maanta mar kale waxay kasoo muuqdeen maxkamadda gobolka banaadir waryahayaga cabdifataax muumin ilka case ayaa dhamaystiraya amiin aad ugu haysto oo ah inaad si urakac ah oo ruqsad la-aan usoo gashay biyaha soomaaliya adigoo ujeedadaadu ay ahayd inaad ka burato kalluun sharci darra ah ma gashay waa fadhiga labaad ee dhegeysiga dacwad loo haysto lix iyo soddon ruux oo ajaanib ah kuwaas oo ku eedeysan inay si sharci daraha ku soo galeen xeebaha dalkeena islamarkaana ku xadgudbeen shuruucda dalka iyaga oo sameeyey kalluumaysi sharci daraah halkan waa hoolka maxkamadda gobolka banaadir waxaa maalintii labaad ee markaasi la horkeenay ajaanib gaaraysa ilaa iyo soddon iyo lix ajaaniba kuwaasoo u kala dhashay dalalka iiraan iyo bakistaan si sharci daraha ayay markaasi uga kalluumaysanayeen xeebaha dalkeena ciidanka ilaalada xeebaha dalkeena ee booliiska soomaaliyeed ayaa raggan ka soo qabtay meel labaatan meel u jirta xeebta magaalada hobyo gaar ahaan halka loo yaqaano labaad ayaga oo watay laba doon iyagooo sidoo kale kalluun sharci dara ah ay ka jalaabteen xeebaha dalkeena oo gaaraya afar labaatan dhibic sideed boqol iyo konton tan tobankii bishii abril ee bishii ina dhaaftay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ahna garsooraha dacwaddan ayaa eedeysanayaasha ugu yeeray mid mid waxaana uu dhammaan ay ku wada eedeysan yihiin qodobka laba iyo toddobaatan boqol afartan iyo saddex boqol labaatan iyo sideed sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ugu horreyntii furay fadhiga isagoona u sharxay raggan iyo waxyaabaha lagu haysto
eedeysanayaal gaaraya soddon iyo lix eedeysane kuwaasoo u kala dhashay dalalka iiraan iyo bakistaan fadhigan fadhigii ka horreeyey maxkamaddu waxay eedda u akhrisay siddeed iyo toban eedeysan oo ka mid a eedeysanayaasha maantana fadhiga maanta wuxuu ku saabsan yahay in maxkamaddu u akhriso eedda siddeed iyo tobanka kale ee harsan oo ka harsan eedeysanayaasha oo aan weli eedda loo akhrin oo maanta fadhigan maxkamaddu uu ku saabsan yahay inay maxkamaddu u akhriso eedda oo kusoo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka taasoo loo haysto eedeysanayaasha eeddaasoo uu yahay nuxurkeedu in eedeysanayaashu ay soo galeen biyaha soomaaliya iyagoon haysan ruqsad sidaasna ay uga qaateen kalluun si sharci darro ah waa eedda xafiiska xeerlaalyaha guud oo u haysto eedeysanayaasha qareennada u doodayey eedeysanayaashan oo ajaaniibta ah iyo sidoo kale xafiiska xeerlaalinta oo iyagu eedeyntan soo jeediyey ayaa isdhaafsaday doodo adag
waxaa jirta warqad ka soo baxday ee ku taariikhaysan labaatan iyo laba labaatan iyo saddex sagaal iyo tobankii bishii afraad laba kun labaatan iyo saddex maxkamadda oo adeegsanaysa weedha dhehaysa kalluun si sharci darro ah loogu kalluumaystay marka kalluun si sharci darro ah loogu kalluumaystay go-aankaas maxkamadda waa ka dhacay laakiin xeeraalinta waa ka duwan tahay xeeraalinta waxay leedahay warqadeeda dad lagu soo eedeeyey ee leedahay weli ma go-aan maysan qaadanin maxkamadda halkii ay ka sugi lahayd marka in dadkan la soo eedeeyey ee sharci darrada lagu soo eedeeyey go-aankeeda inay inta baaritaan samayso ay go-aan qaadato ay sugi lahayd waxay sii bixisay inuu yahay ee, waxa dhacay wax sharci dara inuu yahay marka ka hordhaca laga hordhacay laftigeeda wuxuu keenayaa in arrintaasi ay tahay arrin maxay ahayto maxkamadda aan ku durayno oo aysan maxaan ku rahdaye ka garnaqaasi uusan noqon doonin ka garnaq lagu ganacsan yahay haddii maxkamadda ay go-aan ka gaarto mudane guddoomiye sida ku cad eedda xafiiska aan ku soo b- bandhigi doonno qalabka la socodka maraakiibta iyo doonyaha xilligeeda eedaysanayaashu waxay ku jireen biyaha dhowran ee kalluumaysiga ama aagga kalluuma aagga dhowran ee kalluumaysiga ee xataa haddii ay rugsad haystaan aan loo ogolayn oo ah labaatan mayl afar iyo labaatan mayl ayay ka sokayaan sidaa daraaddeed qodobka konton iyo afraad wuxuu leeyahay ajaanibta iyo dadka u shaqaynaya ee soomaaliyeed ee ka kalluumaysanaya aagga dhaqaalaha ee aagga dhaqaalaha gaarka ah laguma lama xiri karo shardiga ku xiran marka muxuu yahay waa inay ka kalluumaysanayeen kalluumaysi sharci darra ah aagga dhaqaalaha gaarka ah marka waxaa la iswaafajinayaa qodobka boqol konton iyo afraad baa waxaa lala akhrinayaa qodobka labaad ee sharciga horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliyeed ee laba kun labaatan iyo saddex
gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo gabagabadii fadhiga soo xiray ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda ay sheegi doonto fadhiga xiga iyo go'aanada ka soo baxay fadhiga soo socda ayayna ka jawaabi doontaa insha allah is-hortaagyadii fadhiga soo socdana ee, waxaa lagu soo talageli doonaa insha allah haddii eedda wax laga bedelayo iyo haddii ee, boqol afar iyo toban la gelayaba labada dhinacba inay labadaas kusoo xisaabtamaan oo hadba meeshi la aado ay kusoo xisaabtamaan ayaa maxkamaddu faraysaa fadhiga soo socdana insha allah ayaan annagaa soo mudayn doonno oo maxkamaddaa soo mudaynaysa dhinaceedana gaarsiin ayaa soo gaari doonta fadhiga maxkamadda maantana waa noo xiran yahay halkaas ayaa maxkamaddu noo ku simantaa mahadsantiin fadhiga labaad ee maxkamadda ay ka soo muuqdeen ajaaniibtan oo lix iyo soddonka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha baluuga saraakiil ka socotay ciidanka ilaalada xeebaha ee booliiska soomaaliyeed ciidanka badda iyo dad kale oo goobjoog ka ahaa dhagaysiga dacwadda cabdifataax muumin warbaahinta dalsan maxkamadda gobolka banaadir
soddon degmo oo ka mid ah puntland waxaa maanta lagaga dareeray doorasho qof iyo cod ah ee golayaasha deegaanka maamulkaas waryahayaga magaalada boosaaso ayaa soo waramay si toosa dadweynaha ku dhaqan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ugu dareeray goobaha codbixinta iyadoo ay tahay maanta shan iyo labaatanka mey islamarkaana loo asteeyey in ay qabsanto doorashada golaha deegaanka degmooyinka puntland haddaba dadweynaha ayaa goor hore soo gaaray islamarkaana safaf dhaardheer ugu jira si ay codkooda u dhiibtaan haatan waxaan ku suganahay mid ka mida seejooyinka ay dadweynuhu u yimaadeen in ay codkooda ka dhiibtaan sida ka muuqataa bulshadu waxa ay u diyaarsan yihiin codkooda ay dhiibtaan sidoo kaleeto halkan waxaa ka muuqda dadweyne aad u tiro badan islamarkaana safaf dhaardheer ugu jira sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen sidoo kalena dadku sidan ayay safafka ugu jiri doonaan ilaa ay ka dhammaato codbixintu goobo kale oo sidan ay dadweynuhu uga codaynayaan ayaan booqan doonnaa ee daawada nagala soco telefishinka dalsan ilaahi rabbialcaalamiin maasha allah maasha allah shucuurtayda haddaan idinka warramo aad baan u faraxsanahay waan sugayey tan oo kale qof iyo cod iyo cadaalad aad baan maxaan ku dhaha ugu faraxsanahay ee, safka aan joogo oo qorraxdaana waa ku qanacsanahay waxaanana codaynayaa xisbiga talada haya kaah insha allah biidmillaahi kariim sidaasaan ku rajo weynahay aad baan idiin salaamayaa dhammaantii soo dhowaada ugu faraxsanahay maanta inaan codeeyo codkayga dhibto oon qofka anigu aan rabo aan doorto waa markii ugu horraysay in la weydiiyo waxaan rabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qofkaan rabo maanta inaan doorto Een, qof kastoo ila mudan maanta waa faraxsan yahay maxaa yeelay een, bulshada een, soomaaliyeed gaar ahaan bulshada een, reer puntland aad iyo aad bay ugu oomanaayeen doorashada waxaana caddaynaya say safafka ugu jiraan iyagoo ay cadceed kulul ay jidho weliba ay tahay meesha ugu kulul een, een, gobollada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ugu faraxsanahay waa- waxaa caddaynaysaa cadceedda aan u taagannahay inaan codka iyaga dhiibanno qof walba maanta halka wuxuu taagan yahay qofku jecel yahay inuu dhiibto Een, qofku ma eedayn doono ma oran doono een, waxbaa la musuqmaasuqay ma oran doono dowladda iyadu waa xun tahay qof walba wuxuu eersan doonaa codkiisa u eersan doonaa insha allah
waan ku faraxsannahay inkasta aan boosto joogno oo qorax iyo kuleel haddana waa u dulqaadayna waxa halkaa u taagana waxa weye inaan codkeeda ku ciilbaxno insha codkayga inaan ku ciilbaxno oo anigu qofkii aan rabno inaan doonano ama aan siino een, codkayaga aad bay u mahadsanta dowladda puntland sidoo kale waxaan u mahad celinaya una hambalyaynayaa dhammaan shacabweynaha puntland meel kasta joogaan waxaan leeyahay nabad ku codeeya iyo farxaad waa mahadsantii maadbaryado maanta halkan waxaa u taaganahay inaan codkayga dhiibto saajadaan taaganahayna waa saajada bidham codceydaas aad arkaysaan baa waxaa u taagannahay inaan ee, codkayga aan maanta aan dhiibto inshaalla ilaahay diiraado waxaan ahay xildhibaan u tartamaya golaha deegaanka degmada boosaaso ee, sida aragtaanna ee, wakhtigaas codceydaas kulul baan waxaa u taagannahay inaan maanta codkayga dhiibanno aad baan ugu faraxsannahay in ee, codkayga aan dhiibanno ee, waana waxaan rajaynaynay muddo aad u dheer haddii maanta ay dhacdana ee, ee, ilaahay ayaa mahadda iska leh Ee, qof kastoo muwaadana waxaan ee, ku dhiirigelinayaa inuu codkiisa dhiibto meel kasta uu joogo puntland ka joogo insha alla waxaan rajaynaynaa markii ay ee, puntland aan doorashooyinka noocaas ilaahay inoogu qabadsiiyo in annaguna ee, soomaaliya oo dhan insha alla ilahay idinka ka dhacdo aad baa umahadsan
halkaad warkaasi yaab inaad ka dhegeysaneysaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsan haddii aanu fiirinona ah maxkamad militari oo israa'iil ah ayaa xabsi ku xukuntay askar lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen ama xadgudub u geysteen in falastiini ah maxkamadda militari oo israa'iil ayaa saddex askari oo israa'iili ah waxay ku xukuntay xabsi gaaban kadib markii lagu helay in ay ku xadgudbeen nin falastiini ah isla markaana ay hor istaageen baaritaanka dhacdadan ciqaab naadir ah oo ay ciidamadu u geysteen xubnaha ciidamadooda iyadoo boqolaal kiis oo falastiiniyiin ah ay dileen ciidamadan israa'iiliyiinta ah aanaan la baarin ama aanaan la ciqaabin ururka ama ururada xuquuqda insaanka ah ayaa si joogto ah waxa ay ugu eedeeyeen israa'iil inay bilowday dacwad ciqaabeed keliya qeyb yar oo ka mid ah dembiyada lagu eedeeyey askarta israa'iil ee ka dhan ah falastiiniyiinta ciidamada israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen arbacadii waxa ay ku sheegeen in askartan lagu helay tacadiyada halka ee midka saddexaadna lagu helay dembi ah in uu ka sara maray awoodiisa oo halis uu geliyey naf ama caafimaad nin eedeysanaha ayaa la sheegay inuu saddex askari iyo weliba ee sidoo kale midka afaraad ay ninka falastiiniga ah ay ku kaxeeyeen baabuur afar lugood ah oo ay ciidamadu ay ku wateen in meel fog markaasi waa inay ciidamadu ay ku jiideen gaarigaasi ninka reer falastiin askartan oo magacyadooda la qariyey ayaa waxa ay sheegtay maxkamaddu in lagu xukumay xukunkaasi warkeeba inaad raadiyaha dalsan caawa kala socoteen saaxiibayaal waanaga intaa cidduu warka iyagu seego waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel